muna marka hore waxaa ii sheegtaa waxa uu yahay bandhiga maanta aad ku qabanaysaan magaalada muqdisho bandhiga maanta magaalada muqdisho aan ku qabanayna wuxuu ku saabsan yahay waxaa kusoo bandhigaynay dalaga dalkeena laga helo iyo faa'iidada ay leeyihiin haddii la isticmaalo ama la cuno dadka badanaa saas uma ogo uma fahamsano ma isticmaalaan waxaa laga yaabaa cunooyin banaanka laga keeno inay cunaan haye ayagoo dalkeenana kuwii faa'iidada lahaa borotiinka lahaa ay ka baxayaan haye marka taasoo ku saabsan aan barnaamijkeena marka barnaamij hal maalin ah miya mise maalmo kala duwan u socon doonaa dheer horena waa u qabanay maantana markii labaad waa qabanayna wuuna socon doonaa meelo badanaa ku qabanayna
wa waa gartay marka nooca bandhiga adoo iisii faahfaahinaya s- qaab noocee wax loo soo bandhigayaa se kasoo qeybgelaya qaabka usoo bandhigeena waxay tahay cunooyinkii aa aa soo qaadnay ayadoo kale nunuucaan keennay mooskii dadaygii cambihii canuunigii cuntooyinkii borotiinka lahaa fruit vegetableska kulli aha aa soo bandhignay haye khudaarta iyo miraha marka laga soo tago marka ee, dalagyada kale sida geleyda iyo masagada iyo way ma ku ku jiraan jira ha galeydii masagadii digirtii sisintii wixii dhan waa ku jiraan marka ceyriin waaye miya mise waa wax lasoo kariyeyna way ku jiraan ha ayagoo ceeriina soo bandhigeena saa u tusnaa waa fahmay marka yaa soo qaban qaabiyey waaxda caafimaadka dawladda hoose xamas xaggee laga keena dalagyada aad soo bandhigteen iyo khudaarta iyo iyo miraha dalkay ka baxeen dalkaas keena wax aad soo gadeen miya oo suuqa aad kasoo gadeen ma wax beeraleydii aad kasoo qaadeen oo iyagana ay goobjoog yihiin miya macnaha sidee ku suura gashay inaad isku keentaan intaasoo waxyaabood waxay noogu suura gashay waa soo gadnay suuqiyaa ka soo gadnay si aan u tusno dadka micnaha ay leeyihiin cunooyinkan marka la isticmaalo haye marka ujeeddada aad ka leedihiin maxay tahay ujeedada aan ka leenahay waxay tahay in la ogaado banaanka inaan waxba looga baahnayn oo cunooyinkii nafaqada lahaa borotiinkii lahaa waddankeena ay ka baxaan dadkana ay isticmaalaan caafimaadna ay ka helayaan haye mid walbana dhul basiis markii laga qaato faa'iidada uu leeyahay la ogaanayo marka een, inaad moos soo saartaan miiska iyo galley iyo babaay oo dadkana aa u sheegtaan oo tidhaahdaan een, faa'iidada noocaas aha ku jirta ama borotiinkaasaa laga helaa marka laga soo tago si kale oo aa u muujinaysaan maa Haa.
jirta si kale oo aa u muujinaysaan faa'iidada caafimaad ee laga helo haa hadda muuqaal ahaana ku tuseynay kaas waxa markaa markii loo jeedo soomaalidu waxay jecel yihiin muuqaalka in wax lagu tuso waxa markii hadal aa kusoo gudbisid oo compensation aa u sameyno waxaa laga yaabaa inaan dan gaara laga yeelanin laakiin markaad soo bandhigtid aa sisid aa dhahdid mooska faa'iidadaas uu leeyahay cambeha faa'iidadaas uu leeyahay haddaa isticmaashid liinta faa'iidadaas ay leedahay qofka wuu ogaanaa marka inuu isticmaalo uu isku taxallujinaa haye marka qaab saas aa u talagina qaab marka oo presentation ah loogu soo bandhigaa dadka muuqaalana waa lo- waa loo daarayaa haa yaa sameynaya shaqadaas yaa qabanaya nafaqada waxaa isla jireen la qabanayay guddiga sugidda cunnada iyo nafaqada ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed Een, marka hay-adaha kale ee gargaarka iyo kuwa dadka caawiya yaa idinkala joogay ama idinkala qayb qaatay howshan way jiraan hay-ado hay-ado ka qayb qaatay waxaa lagu celceliyaa muna in dalaga beeraha kasoo go-a uu inta badan caafimaad u leeyahay dadka bini aadamka ah maxaa nooga sheegi nooga sheegi Haa.
kartaa adoo tusaalooyin usoo qaadanaya qaar een, faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo jidka bini-aadamka faa'iido badan uu leeyahay dalka dalkeena kasoo go-o hadda haddii halintii laga qaato kale mooskii camkii babaygii toban bersentit xitaa haddii laga qaato Mhm.
isbeddel weyn uu ku keenaya jidka bini-aadamka qofka haye maalintii in qofka xabad moosa ama la- laba xaba hadduu cuno Mhm.
qudaartii oo qa- een, waxaa kaleeto uu ku jiro cagaarkii koostadii saladkii Mhm.
dadkeena badanaa waxay isticmaalaan waxyaabaha oo masaaj keeno laakiin qudaarta caafimaadka keenta saas lama isticmaalno haye marka dadka dadka caadiga ah tusaale ahaan oo magaalada degan hadda ama magaalooyin kala duwan ee dalka sidee fariintiina ku gaaraysaa marka marka guddiga baarlamaanka ee howshan qaabilsan iyo hay-adaha qaar iyo gobolka banaadir ay hoteel ku kulmaan oo ka sheekaystaan fariintaas sidee ku gaaraysaa dadkii loogu Haa.
talagalay wuu ku jiraa qorshaheena inaan dadka wacyigelin u sameyno oo fariinteena gaarsiino ay ogaadaan micnaha ay leedahay waxyaabahan aan soo bandhigeena haye haye muna aada u mahadsan tahay ayuu laladan wadin Haye.